waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha diseembarna ay tahay toddobiyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mid ah hindiso sharciyeed ay soo wada dowladda victoriya ayaa la doonayaa in lagu mamnuuco in lagu dibadbaxo goobaha caabudaadda iridooda basaas la sheegay inuu jaina u basaasayey oo xiriir la sameeyey prince andrew ayaa magaciisa la shaaciyey bremyeeradda gobolka victoria jasinta allen ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin wax looga qabanayo yuhuud nacaybka kadib markii dhacdooyin dhowra lagu beegsaday bulshada yuhuudda taasoo ay ku jirtay weerar lagu gubay kiniisadda asaad israel sinagog oo ku taala magaalada melbourne waxa ay sheegtay in kastoo dadku ay xaq u leeyihiin inay si ammaana u dibadbaxaan arrintaasuna ay tahay mid dastuurka lagu difaacay haddana ay qaadi doonaan tallaabooyin lagu joojinayo in kor loo qaado arrimaha rabshada iyo nacaybka booliska ayaa la siin doonaa awood dheeraada oo uu kaga hortago saameynta ay leeyihiin kooxaha xagjirka ee goobaha babliga yimaada mamnuuciddan babliga ayaa waxaa ka mid a in la mamnuuco calamada iyo calaamadaha ay qaataan kooxaha caddaanka ah ee xagjirka iyo kooxaha lagu daray liiska argagixisada sida xamaas iyo xisbullaahi miss allan ayaa sheegtay in dowladeedu sidoo kale ay soo rogi doonto sharciyo lagu joojinayo dibadbaxyada iyo rabshooyinka ka dhaca goobaha wax lagu caabudo sida sinagoogyada kiniisadaha iyo weliba masaajidada ergeyga gaarka ee loo saaray la dagaalanka islaam nacaybka dalkan australia master aftaab maalik ayaa ku tilmaamay dhacdadii u dambeysay ee islaam nacaybka oo ka dhacday galbeedka magaalada sydney waxaan la aqbali karin ayna tahay mid xadadkii oo dhan lagu dhaafay booliska new south wales ayaa baaraya dembi ay dhici karto inuu yahay dembi nacayba kadib markii astaamo iyo qoraallo islaam nacayba lagu qoray hoosta buundo ku taalla galbeedka magaalada sydney toddobaadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii dhacdooyinka aflagaado iyo gacanka hadal lagula kacay muslimiinta australia ayaa lagu diiwaangeliyey meesha la yidhaahdo islaamofobia register ama diiwaangelinta islaam nacaybka hay-addan ayaa ogaatay in dhacdooyinka islaam nacaybka ee australia laga diiwaangeliyey labayo tobankii bilood kadib weerarkii xamaas ee oktoobar ay ka badnaayeen dhammaan kuwii la diiwaangeliyey siddeedii sano ee ka horreysay wararka dibaddana arday iyo macalin ayaa ka mid a saddex qof oo la toogtay oo lagu dilay weerar ka dhacay iskuul masiixiyiintu ay leeyihiin oo gaar loo leeyahay oo ku yaalla gobolka wisconsin lix kaloo qof ayaa lagu dhaawacay weerarkaas maamulayaasha ayaa sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu weerarkan sameeyey uu sidoo kale ahaa arday dhigtay iskuulka uuna ka mid yahay saddexda qof ee dhimatay ganacsade chinisa oo laga mamnuucay inuu soo gala dalka u k maadaama ay jireen walaaca inuu xiriir la sameynayay prince andrew isagoo looga shakisan yahay inuu waday dadaalo uu ku doonayo inuu saameyn ku yeesho madaxda iyo dadka caanka ah ee britain isaga oo u shaqaynaya xisbiga shuuciga ee china ninkan oo hadda lagu magacaabay yang tengbow kadib markii la qaaday amar maxkamadeed oo magaciisa lagu qarinayay ayaa isagu waxa uu dafiray inuu ku lug lahaa arrimo basaasnimo waxaana uu sheegay oo ku adkaysanayaa inuusan wax qalada ama sharci daraa samayn hay-adda sirdoonka milatariga ukrain iyo wasaaradda gaashaandhigga dalka maraykanka ayaa sheegay in ciidamada waqooyiga kuuriya lagu dilay dagaal ay kula jireen ciidamada ukrain iyagoo caawinaya ciidanka ruushka arrintaas oo ka dhacday gobolka kurski ee xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrain waa markii ugu horreysay oo lasoo wariyo khasaare gaaray ciidamada waqooyiga kuuriya kadib markii ay ku biireen ciidanka ruushka oo ka qayb qaateen dagaalka muddada saddexda sana hadda socday sirdoonka milatariga ukrain ayaa sheegay in soddon ka mid a ciidamada waqooyiga kuuriya la dilay qaar kalena lala dhaawacay kadib dagaal dhacay dhammaadkii toddobaadkan afhayeenka la taliyaha amniga qaranka dalka maraykanka john kerby ayaa sheegay in ciidamada waqooyiga kuuriya uu hadda khasaare ka soo gaarayo dagaalka waxaana uu ballan qaaday inay jawaab adag ka bixin doonaan oo ay cunaqabataymo dheeraada saari doonaan waqooyiga kuuriya sacdaasha hawada berita magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya labaiyo labaatan sydney waa roobab oo dabayl marka dambe isu bedelayay labaatan iyo afar halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo afar senti oo doolarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho